maanta ayaa la maydhayaa kacbadeena barakaysan alkacba almusharafa ilaahay sharaf iyo karaamaha u siyaadiye in la maydhaana waa amar uu ilaahay siiyey nebi ibraahim iyo dhammaan madaxda islaamka ee ka talin doonta dhulkan barakaysan ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wadahir beytiya lildaa'ifiina waalcaakifiina waalrukci asujuud nebi ibraahimow kacbadan u daahira oo u maydh dadka dawaafaya dadka cibaadaysanaya ee rukuucsanee sujuudsan sidaa daraaddeed maanta ayay ku beegan tahay maalintii loo qorsheeyey in kacbada la maydho marka goormay soo bilaabatay in kacbada la maydho waa sunno nebi oo nebiga sala allahu alay slam ayaa laga soo dhaxlay in kacbada gudaheeda la maydho sanadkii caamul fatx ee furashada maka ee nebigu gacanta ku dhigay magaalada barakaysan ee maka ayuu nebigu gudaha u galay gacantiisa barakaysan oo kusoo maydhay biyaha zamzamka sidaa daraaddeed dhammaan xukaamtii islaamka ee soo martay taariikhda islaamka oo dhan sidaas ayaa loo soo meydhayay khulafaa raashidiintiibaa nebiga kasoo dhaxlay dowladdii umowiyiintii cabaasiyiintii cuhmaaniyiintii ilaa dowladda boqortooyada sacuudi arabiya ayaa gacanta ku haysay oo sidaasaa loo soo meydhayay wakhtigii boqor cabdilcasiis gacanta uu ku dhigay muxuu ahaye bilowgii qarnigii sagaaliyo tobnaad ayaa laga dhigay laba jeer ina kacbada la maydho shan iyo tobanka muxaram iyo tobanka shacbaan laakiin labada kun iyo lix iyo tobankii ayaa ri'aasadda xarameynku ay joojiyeen in la maydho shacbaan maadaamuy muctamiriintu aada iyo aad ay usoo bateen waxa lagu koobay sanadkii in hal mar keliyata la maydho marka waxyaabaha lagu maydho ee kacbada maxaa ka mid ah walaal waxaa lagu maydhaa maau zamzam iyo biyaha qaaliga ee layidhahdo maa alwurdi iyo cuudka cuudadka ugu qaalisan dunida ee uu ka mid yahay cuud alkambuudi ee toolada yar aba qoraarada yar ee gacanta la marsado waxaa la kala siistaa labaatan kun oo doolar dhowr kun oo noocaasa ayaa runtii kacbada lagu maydhaa qalabka lagu maydhay hadday tahay mafiiq hadday tahay joogaga ka samaysan fidada qaaliga ah dib looma soo celiyo waa la qaybiya dadkaa maydhay baa kala qaata waana la kala dhaxlaa guryaha la kala dhigtaa reemaka waxaad ku arkaysaa reerku odhanaya awowgay ka awowgay waxaanu ka dhaxlanay mafiiqdii kun sagaal boqol lixdankii kacbada lagu maydhay marka de si cajiibaba reemaka taariikh weyn baa ku duugan awow ka awow baa runtii qalabkaa la kala dhexlaayo dib oo dambeysa kacbada mar labaad laguma soo celiyo waa sharaf weyn oo ilaahay bixiyo waa gartay marka dhaqitaanka kacbada ee sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore walaal maanta sanadkanu sanadadii hore lamid maaha waa sanadkii koroonuhu u faafay xaramku weli waa xidhan yahay oo waxa ku tukadoo keliyaata imaamka muadiniinta iyo shaqaalaha xaramkaoo keliyaata awal hore waxaa meydhi jiray boqorka boqor salmaan baa meydhi jiray ama ciddii uu soo wakiisho oo ah amiirka magaalada makal mukaramo xukuma iyo dhammaan dowladaha islaamka ee dhan toddobiyo kontonka dowladood bicisaadkooda diblomaasiga ah safiiradooda ayaa ka qeyb qaadan jiray iyagoo ka wakiila dhammaan ummadda islaamka ah ee daafaha dunida ku kala nool ayaa sharafta kacbada in la maydho maadaamay amar ilaahayna tahay sunii nebigana tahay sala allah alay slam ayaa wada meydhi jiray laakiin sanadkan waxa maydhi doono oo keliyaata ri'aasadda xarameynka xafiiska maamulo labada xaram oo wasaarad u dhigma iyo amiirka magaalada makal mukaramo amiir khaalid alfaysal iyo ku-xigeenkiisa ayuunbaa maydhi doona ee safiiradii islaamka iyo ummadii kale kasoo qeybgeli jirtay ma imanayaan sidoo kale waxaa iman doona maydhi doona iyaguna ka qeyb qaadanaya sadanat ilkacba reerkii muftaaxa gacanta ku hayay oo iyagu dee la-aantoodba aan la geli kareen xaramka waa gartay furihii kacbada yaa gacanta ku haya hadda waxaa gacanta ku haya reer bani sheyba oo ka mida beesha qureysheed waana shaqo soo jireen oo ilaa wakhtigii nebiyullaahi ismaaciil lasoo kala dhexlayay waxaa la yidhahaa sadanat alkacba kolba beesha ninka u weyn ayaa loo dhiibaa markuu dhintana ninka kale u weyn beesha ayaa loo dhiibaa markaa muftaaxu maka ayuu ku wareegaa wakhtigii nebiga sala allah alay slam ee uu dhashay quraysh shaqada xaramka laga qabanaya way u qaybsaneed oo beelbeelbaa beel walbaaba shaqay lahayd reer bani haashim waxay lahaayeen siqaayaday lahaayeenoo ceelka samsamkay mas-uulka ahayeenoo dadkay waraabin jireen reer bani sheybana waxay gacanta ku hayay muftaaxa oo wakhtigaa waxaa gacanta ku hayay saxaabigii loodhan jiray cusmaan abi dalxa intaanu muslimin ka hor waxaa jirtay qiso nebigu uu kaga dalbaday inuu kacbada u furo isagoo qoraysh raggii waaweyneed kolba u furi jiray markaasuu u diiday cusmaan abi dalxa inuu kacbada u furo markaasuu nebigu ku yihi waxaa iman doonta maalin cusmaanow aan muftaaxa kaa qaadi doono way dhacdo maalintii fatxu maka nebigu sal ly sl maka uu gacanta ku dhigay isagiiyo saxaabadii rasuulka iyo ciidamadii ayuu ku yihi cuhmaanow ken isagoo markaa cuhmaan muslimay maalinta nebigu sal slam kacbaduu galay uu soo maydhay uu kusoo tukaday uu soo daahiriyey markaasuu kasoo baxay buu cabaas bin cabdilmualib oo nebiga adeerkii hayo siqaayada markaa gacanta ku hay ceelka samsamka gacanta ku hayay ayay hi rasuulka ilaahu inoo kulmi sharafta muftaaxa iyo muxuaye siqaayada ceelka markaasuu ilaahay kusoo dejiyey qor-aan cad intaanuu nebigu u jawaabin wuxuu ilaahay kusoo dejiyey ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha markaasuu nebigu sal l sl cuhmaan ibn abi dalx u yeedhay markaasuu yihi ballantii ma rumowday haa way rumowday buu yihi yaa rasuul allah markaasuu yihi hoo idinka qaadi maayo ilaa daalim mooyaane khuduuha khaalidatan taalida maa ya'khuduhaa minkum ilaa daalim markaas sidii bay beeshii gacanta weli ugu haysaa boqor kasta iyo madaxweyne kasta iyo amiir kasta iyo suldaan kastoo dhulkan soo maray oo xukumay markuu yimaado iyagunbaa u fura iyagunbaana ka xidha